bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ama bacdu yaquulu llahu tabaaraka watacaala laa yu'aakhidukum allahu bilaqwi fi aymaanikum walakin yu'aakhidukum bima kasabat qulubukum wallahu gafuuru xaliim dersigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo shanaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay laa yu'aakhidukum allahu alla idiin qaba maayo dadow bilaqwi shayga laqwiga ah oo fii aymaanikum dhaarihiina dhexdiisa ahaaday ama dhaarihiina dhexdooda ahaaday walaakinse yu-aakhidukum alla waa idiin qabanaa bimaa kasabat quluubukum waxa quluubtiinu kasbatay ood qalbiga ka niyeysateen wallaahu allana hafuurun waa mid dembi dhaafo ah oo xaliimun dulqaad badan waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan meelihii ilaahi subxaana watacaala waxyaabaha axkaamta ku saabsan oo uga hadlaayay meeshan waxaa looga warramay dhaartii wax ku saabsan dhaartu waa nuucyo badanta nuuc ka mida waxaa la yidhahdaa yamiinulqamuusa la yidhaahdaaho waa qofku shay uu og yahay inuu been yahay inuu ku dhaarto kaas kafaara gud male dhaartaasu qofkaas wuxuu ku noqonaa dembiiluu ku noqonaa wuxuuna ku mudanaa ciqaab ilaahay iyo cadaab allou ku mudanaa naaray tiimbinay qofka saaxiibkiis dhaarta noocaasi mid kale waxaa la yidhahdaa yamiinu laqwi yamiinu laqwigu waa maxay yamiinu laqwigu laba siba waa lagu fasiray waxaan qofka qalbiga ka jirin oo dhaara ee carabka uu boobayo yamiinu laqwiga lagu fasira qofkana loo qaba maayo laa wallaahi iyo balaa wallaahi iyo waxa la midka ah oo dadka carabkooda iskaga badan shalay darsigii ma la akhriyay maya wallaah haa wallaah safarkii goormaad aadee maa qaban wallaah hebel ma aragtay maya wallaah cid dhaarsatana ma jirto dan kabale marka inuu dhaarto uguma talagelin waxba loo qaba maa kaas kuna dambaabi maa qofkii saas yidhi kafaaro gudaa lagaa rabaana la dhihi maayo waa laqulyamiin waxaa la ysku qabanaa midii qofku uu niyeysto markuu ku dhaaranayo culamada qaarna waxay laqwigan ku fasireen aan laysku qabanaynin qofku inuu ku dhaarto wax waxyaabaha ka mid ah qaabkii asagu uu ictiqaadsanaa sheegaasu inuu yahowna ugu dhaarta shaygiina xaqiiqatan wuxuu noqday shay khilaafsan sidii uu isagu ugu dhaartay oo u sheegay tusaale ahaan wuxuu yidhi hebel oo dadka kamid u qaatay inuu darsiga wax ka joogo maanta darsiga iyo cashirka inuu wax ka joogo u qaata muuqaalka hebel nin u egow ilaa arkay markaasuu yidhi hebelaa darsiga fadhiya maanta wallaahi waana uu fadhiyo yidhi waa huba isaga waxay la tahay hebel inuu darsiga fadhiyey hebelna waddanka hadduu raba ma joogo ama ma uusa joogin darsigii maanta qofkii khalad waa sheegay been waa sheegay beenna waa ku dhaartay laakiin waa laqulyamiinay dhahaan culamada qaar ilahay u qaba maa subxaana wa tacala kafaara gudna lagama rabo mid kale waa yemiin guntanta oo qofku niyad ahaan oo ugu dhaarto sheegan isagoo niyeysan uu ku dhaarana dhaartaas marka waa guntanme haddii uu buriyo qofkuna waxaa laga rabaa kafaara gudaa laga rabaa ilahay marka wuxuu yidhi laa yu-aakhidukum allahu alla idiin qaba maayo oo idinku ciqaabi maayo bilaqwi shayga laqwiga ah oo fii aymaanikum eemaantiina iyo dhaarihiina dhexdooda ahaaday oo aadnan u kasin walaakinse yu-aakhidukum alla wuxuu idiin qabanaa bimaa shaygii kasabat quluubukum quluubtiinnu ay kasbatay oo quluubtiinnu ay shaqaysatay shaqada quluubtuna waa ictiqaadka iyo niyeysiga quluubtu ay niyeysatay ayaa laydiin qabanaa shaygaasaa laydiin qabanaaho haddii dembi laydinkaga qoraaho laydinkaga qoraa haddii aad buridaanna kafaara gud laydinkaga raboonaa wallaahu allana hafuurun waa mid dembi dhaafo ah wixii idinka dhacay ilahay waa idiin dhaafah ilaa u tooba keena xaliimun dulqaadna badan ilaahi subxaana wa tacaala magaciisa maantao dhan dhaa been loogu dhaarana haddana ilahay ciqaabtii dadka kusoo dedejiye uu maayo liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranayay tarabusu arbacati ashhurin afar bilood usugitaankood fa in faa-uu hadday soo laabtaan fa ina allaha alla hafuurun raxiim wain cazamuu alaaqa alaaqa hadday go-aansadaanna fa ina allaha alla samiicun caliim ayuu ahaaday meeshaana waxaa looga warramay arrin ku saabsan ragga iyo dumarka isqaba arrintaasoo ah in raggu ay dhaartaan oo ay dumar ka dhaartaan jimaacooda iyo galmoodkooda ay ka dhaartaan mararka qaar waxaa laga yaabaa raggu inay xanaaqaan oo dumarku xanaaqaan ciqaabtiina ay ka dhigaan dhaarasho ay ka dhaartaan dumarkii jimaacoodii iyo galmoodkoodii ciqaab in lagu ciqaabo haddii shuruuddeeda ay oofsato dumarka mararka qaar in lagu ciqaabo bannaanna waata oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii wuxuu ka dhaartay mar mararka ka mid a muddabil ah sagaal iyo labaatan habeen markii uu ka maqnaana nabigu waa u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi bishu sagaal iyo labaatan waa ku dhammaataa arrintaa laakiin waxaa loo dhigay xada loo dhigay xadka loo dhigay waxa waaye waa inaysa afar bilood inaan la dhaafin inta gabaru ninka sabri karto waa afar bilood ugu badnaane afartaas bilood inaan la dhaafin ayaa loo dhigay haddii afartii bilood marka qofku ka badan uu ku dhaarto gabadha waxaa u bannaan afartii bilood markay dhammaato inay tidhaahdo ama ii imaam oo xaqayga oofi ama iska kayfur labada mid ka mida inuu soo galana waa ku qasban yahy hadduu labada mid kamida soo geli waayana waa ay dacweynay maxkamaday geyne madaxda muslimiintana waxaa laga rabaa inay labada mid kamid a qaadsiiyaan ninka oo gabadha ama xaqeeda uu oofiyo oo uu ka garbaxo gabadha garbixidda gabadha laga garbaxana waa u tegidda loo tago ama uu gabadha iska furo labadaas mid kamid ah lagu qasba intaan la gaarin afartii biloodna ama waqti dheer hadduu inta ka dhaarto ayadoon waqtigiiba la gaarin afartii bilood anki aan la gaarin hadduu anke soo laabto u banaanta dhaartiisa uu buriyo laakiin maxaa laga rabaa markuu dhaarta buriyo waxaa laga rabaa kafaaro gudkiyaa laga raba ilahay marka wuxuu yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu-luuna ka dhaaranayay oo ragga ahaa min nisaa'ihim xaasaskooda ka dhaaranayay tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in loo sugo afar bilood gabadhu xaq umale ninka inay tidhaahdo ama ii imaawo ii tag oo xaqayga oofi ama iska kayfur iyo inay dacweydo midna ma laha haddii wuxuu afar bilood ka yaryihiin fa in faa-uu marka hadday soo laabtaan afarta bilood ka hor waa u bannaan tahay kafaara gudaasa laga rabaa yacni waqtigay dhaarteen waqti ka yar hadday kusoo laabtaan kafaar gudaa laga rabaa waana u bannaanta waana sida u fiican haddii ay waqtigoodii gaarsiiyaanna oo afar bilood markii la dhaafo afar bilood haddii wuxuu ka daba maraan oo afar bilood ay ka badneed waxay ka dhaarteen afar bilood markii la gaaro hadday soo laabtaanna oo gabadha xaqeedii gudo markii la yidhaha u xaqeedii gutana fa ina allaha alla hafuurun waa mid dembi dhaafa ah oo raxiimu naxariis badan wixii gaboodfalaho ka yimid ilahi waa u dhaafa waana u naxariisana wain cazamu dalaaqa hadday laakiin dalaaqa go-aansadaan fa ina allaha samiicun caliim ilaahay mid maqal badan ayuu ahaado cilmi badan wax walba waa maqlaa wax walbana waa ogyahaye waxaad go-aansateen fuliya gabadha ayaan la dhibaatayna gabar wuxuu rabaa inuu iska furo inay haddiiba ay ciddo tirsato oo haddiiba ay ka baa-into oo haddiiba ay ka niman doonatana ma rabo markaasuu wuxuu leeyahay waa kaa dhaarta isaguna xaqeydu guda u maayo nin kalen uma ogola nin kalen uma ogola wuxuu rabaa afartii bilood oo xaqa u laha in la sugo in la sugo rabaa ugu yaraan markaas kadibna uu furo halkaas ay ka ciddo bilaabato rabaa sax maaha marka arrintaas ilahi wuxuu leey wain cazamu dalaaqa hadday raggu dalaaqa go-aansadaan oo ay rabaan inay gabadha furaan waqtigana ay ku dheereeyaan ay rabaan markii maxkamadda la geeyo afar bilood kadib markii maxkamadda la geeyo iyadoo afar bilood xanibneed kadib inay dhahaan waa iska furnay kadibna haddana ay halkaas ka ciddo tirsato hadday rabaan inay saas gabadha u mashaqeeyaan ilaahay wuxuu yidhi fa ina allaha alle samiicun waa mid maqal badan oo caliimun cilmi badane oo wax walba waa maqlaa wax walbana waa ogyahe arrintaana waa waxyaabihii alla u ogaayay ka mid tahay arrintaas yaan la yeelina gabadha halayska furo haddaadba gabadha ka rajo dhigtay waqtigaas dhirka badan hala sugin walmuallaqaatu gabdhihii la furay yatarabasna waa ay sugayaan bianfusihina naftooda waxay la sugaayaan alaaata quru'in saddex qar'i walaa yaxilu lahunna umana bannaana gabdhahaas an yaktumna inay qariyaan maa shay qariyaan khalaqa allaahu alla uu abuuray fii arxaamihinna ilmagaleemadooda uu alla ku abuuray ilmagaleennadooda alla uu ku abuuray in kunna hadday ahaadeen yu'minna kuwa rumaynaya oo rumeeyey billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu u xaqnimo badan oo mudan biraddihinna ceshadkooda fii daalika intay ku sugan yihiin ciddada in araaduu hadday raggu doonaan islaaxan islaax hadday doonaayaan walahunna waxaa u sugnaaday gabdhihiina midlu ladii kii oo kale oo calayhinna korkooda ahaaday oo bilmacruufi ah walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna gabdhaha korkooda darajatuna u sugnaatay wallahu allana casiizun xakiim ayuu ahaaday meeshaan ilahi wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala gabdhaha mudallaqaadka ah inta ay ciddo tirsanaayaan markaasaa waxaa la sheegay saddex qar'i inay tirsanaayaan alaaata quru ayaa la yidhi gabdhaha la furo alquru waa jamcu qar'in qar'iguna waa la isku khilaafay luqadda carbeed laba arrimoodba waa lagu yidhaha qar'iga xaydkana waa loo yaqaanaa duhriga iyo ka dahaaro qaadashada xaydka laga dahaaro qaatana labada waa loo yaqaanaa labada miday tirsa laheedna waa laba qowlo culimmadu ay leeyihiin oo culamada qaar waxay dhahaan saddex xayday tirsane culamada qaarna waxay dhahaan saddex duhriyay tirsane saddex mar markay daahir noqoto ayaa gabadhaas ay ciddadii ka baxday labadoodana waxaa waqti dheer labada qowl haddii la qaato qowlka ah saddex caaday tirsanay haddii la qaato maxaa yeelay saddex duhriya tirsanay haddii la yidhaahdo waxaa laga bilaabaa duhrigii lagu furay dhiigga saddexaad markii uu ku bilowdo gabadhaas saddexdii duhri waa qabtaa waa la guursan karaa markaas waa la nikaaxi karaa ciddadii waa ka baxda dhiigga saddexaad markuu kauu ku bilowdo meesha haddii la yidhaahdo saddex dhiigay tirsanee ama qarigu waa dhiig la yidhaahdo saddex dhiig laga dhigo ilaa dhiiggaa saddexaad uu ka dhammaado ayse gabadhu ciddadii ka baxaynin se saddexdii dhiigoo la sheegay midaa wax ka dhiman yihin weliyi waaya waxaa soo haray gabadha saatan ah oo muallaqada ah oo la furay oo saddexda qur-i tirsaneehu ama saddexda qar-i tirsaneehu yay tahay dhowr arrimood inay sa ahaan waay gabadhaani kow waa inay sa ahaanin gabadhu markay saatan tirsanayso gabar aan ayaday ninkeedu is arag inay sa ahaanin gabaraan loo galmoon waa inay sa ahaanin hadday noqoto gabaraan loo galmoonin saddex quri ama saddex qari iyo labo iyo mid midna tirsamaydo waxay tirseen male yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunahaa aad noo imaan doonto haddaad gabdhaha inta guursataan aad furtaan adinkoon u tegin wax ciddaha kuma lihidin wax ciddaha idinka tirsaayaan lama arko waxaa kaloo shardiya inaysa ahayn gabadhu gabar uurle aysa ahayn hadday gabadhu uur leedahay saddex dhiig ama saddex duhriyay tirsane ama saddex qariya tirsane ma la dhahayo ee waxay tirsane ciddadeedu waxay noqonee intay ka dhasho wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa noo imaa doonta gabdhaha uur kale ajashoodu iyo ciddadoodu waa inay uurka dhigaan oo ay dhalaan waa ku furay ninku markuu yidhaah afkiisa markay kasii baxaysaba oy ka baxdaba hadday gabadhu fataq siido canugii gabadhaas waa ciddadii waa ka baxda waxaa kaloo shardiya inaysan gabadhu ahayn gabar aan dhiigba ku dhicin laba qolaana soo gudageli karta meeshaas labada qoloo soo gudageli karta waa gabar aan dhiigga gaarinba weli se nikaaxu waa qabanaay iyo gabar dhiiggii ka gudubtay oo ka quusatay dhiiggiioo duqowday labadaas mid walbaoo ka midana waxay tirsanayaan saddex bilooday tirsanayaan saddex qar-i tirsamaayaan laakiin haddayse gabadhu saas ahaynay saddexda qar-i tirsane saddex qar-iya tirsane marba hadday tahay gabardhii ku dhaco oo loona tegey oo ninkeedii iyadu ay is arkeen uurna aan lahayn hadday tahay saddexdaas dhiigay tirsane ama saddexdaas duhriyay tirsane arrinta soomaalida agteeda ka caanbaxday oo ah gabadhu inay saddex bilood tirsatana waa munkar si walbay rabtaa ha aatee gabadha saddexda bilood tirsatahay waa gabadha noo imaan doonto oo suuratu talaaq noogu imaan doonto ama aan dhiiggaba gaarin ama dhiiggiiba ka quusato aayisada ah laakiin haddayba tahay gabardhii ku dhaco waxaa la rabaa inay tirsato saddex duhri inay tirsato si loo ogaado rixmkeedu inaan wax ku jirin ictiqaadka soomaalidana akhtaa fara badana ka timid oo gabadhiioo laga yaabo inay uur leedahay ayay waxay u tirinayaan saddex bilood saddex bilood kadibna inay ku nikaaxinayaan uuraana kusoo baxayo gabadhi wayna dhacda waana aragna saxna maa waxaas ilahay marka wuxuu yidhi walmuallaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna waa sugayaan ee ha sugeena laga wadaa bianfusihinna ay anfusuhunna laftirkoodu halaathata quru'in saddex dhiig ama saddex duhri yatarabasna bianfusihinna ba'dan culummada in badanoo ka mid ah waxay dhahaan waa silatun wa tawkiid anfusuna waa tawkiido waa min alfaadi tawkiiday ka mid tahay marka waxaa leeyahay yatarabasna waa ay sugaayaan anfusuhunna laftirkooda ayaa sugaaya halaathata quru'in saddex qur'i ayay sugaayaan culummada naxwoleyda qaar ka midana waxaa laga yaabaa inay tawkiidka nuucan oo kale ay wargeliyaan laakiin waa looga jawaaba iyagana kutubta tafsiirka ayaa loogu tegi doonaa qaar ka mid ah ayaa hadaa rabto ka fiiri kartaa waxaa kaloo la yidhi ba'dan waxaa lagu fasiri karaa sababiyo waxaa leeyahay walmuallaqaatu kuwii la furay yatarabasna waa sugayaan bianfusihinna ay bisababi anfusihinna nafahooda ragga unka qaltaagaya sababtood ayaa waxay sugayaan halaathata quru'in saddex dhiig ama saddex duhriyay sugaayaan walmuallaqaatu gabdhihii muallaqaadka ahaa yatarabasna waa sugaayaan bianfusihinna anfusuhunna laftirkooda ayaa waxay sugaayaan halaathata quru'in saddex qur'i ama saddex dhiig ama saddex duhriyay sugaayaan walaa yaxillu xalaal maaha lahunna iyaga u xalaal maaha an yaktumna inay qariyaan maa shaygii khalaqa allaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna arxaamtooda iyo ilmogaleennadooda alla uu ku abuuray waxaasu laba arrimood waay waa canuga iyo dhiigga mararka qaar waxaa laga yaabaa gabadhu iyadoo uur loo ninkii hore uur ka leh inay uurkii qarido oo ay tirahdo saddex dhiigaa ugu dhacday oo been ah si deg degana ay u tidhaahdo saddexdii dhiig waa iga dhammaatay isla markiina nin kale ay u nikaaxsato nin kale loo guuri loogu guuriyo danta ay kaleedaana waxa weeye canuga ninka hore ou lahaa inay ninka dambe haleeshiiday rabtaa kii hore nacdoy la diriirtay markaas waxay is leedahay canuga caloosha kugu jirana aankee kaasi uusa kaaga abtirsanin mid kale si deg dega u orday canuga caloosha ku jira way qaris xaaraam we waa kabiira min alkabaa'ir ilahay wuxuu leeyahy arrintaasu ma bannaana in kunna hadday ahaadeen gabdhuhu yu'minna kuwa rumaynayo billaahi allaya walyowmi alaakhir haddayba rumaysan yihiin waxaas uma bannaana waxaas waxay ka suuraabaan gaalay ka suuraabaan iyo waxaan allah iyo maalinta qiyaamo rumaysneen laakiin cid ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan inay canug iyo aabbihii ay kala duuflaalidahay canug iyo oday aan dhalinna ay israacidahay wax u bannaan maaha waa qish waa doqonnimo waa xaaraam waxaa kaloo soo gudagelaya waxaa arxaamta ku jira qarinteeda dhiigga iyo caadada se dhiig wuxuu ka yimaadaa raximkau ka yimaadaa ilmagaleenke mararka qaar way qarine iyadoo saddexdii caado ku dhacday qarine gabadhu oo waxay leedahay weli ciddaan ku jiraa danta ay kaleedaana waxay tahay ninkii horey quudaraynaho inuu ku laabtay rabtaa si aanu marka xilligii oon loo uso xilliga uga dhammaanay waxay leedahay saddexdii dhiig uguma dhicin saddexdii cuddo ma aana tirsan ma gaarinay dheh wixii qariday wixii qarida xaaraam waa iyaduna ama saddexdii dhiig iyadoon ku dhicin ay waxay leedahay waa ka soo jeestay saddexdii dhiig ee wax meeshana kuu yaala lama arkanino si ninku uga tagay rabtaa oo ninka uusa ugu laaban walaa yaxilu lahunna uma banaana gabdhaha an yagtumna inay qariyaan maa shaygii khalaqa allahu alla u abuuray fii arxaamihina ilmagaleennadooda uu ku abuuray in kunna hadday ahaadeen yumina kuwa rumaynaya bilaahi alla walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo wa bucuulatuhunna xaasaskooda iyo nimankooda ayaana axaqu mudan biraddihinna ceshadkooda xaasaskooda cesho kara iyo nimankooda fii daalika intayba ku sugan yihiin ciddada ay ku dhex jiraan intay marka ciddada ku jiraan gabadhuna ay rajciyo tahay ninkeeda waxaa u bannaan inuu gabadhaa soo ceshado haddayba gabadhu rajciya tahay waa u bannaantah hal dalqoo ku furay ama dalqadii labaaduu ku furay waxbaa u dhiman weli ciddayna ku jirtaa waa rajciyo ninka waxaa u bannaan inuu soo ceshado soo ceshadkaasna isagaa u xaq leh weliga shardi maaha inuu ogolaado ayadu inay ogolaatana shardi maaha keliya waxa waye isagu hadduu go-aansado laba markhaatina u yeero ou yidhaahdo heblo waa soo ceshaday xaaskiisii iyo islaantiisii waay intuusa furin say aheed ayay noqone qabiilka dhan hadday isku yimaadaan oy dhahaan ma cesho kartidna waa hadal munkara waay waxay sheegayaan hadal munkara iyo hadal aan saxayn waay islaantu waa islaantiisii waaya ilahi wuxuu yihi wabucuulatuhunna nimankooda ayaa axaqu u xaqnimo badan biraddihinna ceshadkooda fii daalika intay ku jiraan arrintaas iyo ciddada in araaduu hadday raggu doonaan islaaxan hadday doonaan hadday islaax kala jeedaan arrintaas iyo hagaajin oo isleeyihiin wixii hore u khaldamay hala saxo guurdoonna ay yihiin laakiin haddaysa guurdoonahayn uma bannaana waana arrin dhici jirtay fii awali lislaam waagii dambena aayadda aayaddan ka dambayda ayaa arrintaas lagu joojiyey oo waagii hore waxay ahayd qalaaqyadu xad ma lahayn qofku haddii islaanta uu ankay boqol jeer furo boqol jeer hadduu furo marba intii ciddada ku jirto uu soo cesho kari ragga qaaraa marka waxay ku ciqaabayaan dumarkii waxa aysan mudnayn in lagu ciqaabo oo waxay leeyiin waa ku furay waa u kaadinayaan markay ciddada kasii baxay waxay leeyiin waa ku soo ceshaday oo isleedahay ninkan waa ka kafafsatay waa ka qalalsatay waa ad ka tagtay nin kale alla kuu sahli doonaa dhibkiisa ninkan waa ka tagtay markay isleeda oo xarig kusoo celina u leeyahy waa kusoo ceshaday haddana markii ciddada kasii bixi rabto haddana wuxuu leeyahay yani waa ku soo ceshadu leeyahay waa haddana waa ku furou leeyahay isagiina iskuma ogola inay ka baa-intana ma rabo haddana markii cabaar ay joogto u leey hadana waa kusoo ceshaday haddana waa ku furay haddana waa kusoo ceshaday arrintii marka markii lagu dhib mutaa gadaal waxaa ka yimid aayaddan dambe oo alaaqu marataani ah in waqti loo qabtay alaaqii ilahay marka wuxuu yidhi wabucuulatuuna raggooda ayaa axaqu mudan biraddihinna ceshadkooda fii daalika intay ku sugan yihiin in araadu hadday raggu doonaan islaaxan waxhagaajin walahunna gabdhihii waxaa u sugnaaday midlu ladii kii oo kale calayhinna korkooda ahaaday bilmacruufi si macruuf ahoo wanaaggeeda la yaqaano ayaguna ugu sugnaaday nimanku dumarka waxay kuleeyihin xaq aada u fara badan ayaguna dumarku saasoo kale ragga waxay kuleeyihiin xaqay kuleeyihiin xuquuqda raggu ay leeyihiin iyo xuquuqda dumarku ay leeyihiinba ha kala duunaato waxaa isku midkaahu xuquuqda maaha xuquuqda waa kala duwanta amarka ninkaa iska leh islaamtu iskama leh talada ninkaa iska leh ninkeeda inay ateecda ayadaa laga rabaa ayada in la ateecaa waajib maaha biilku asaga waajib ku yahay oo gabadha inuu biilo asagaa laga rabaa xifdinteeda iyo ilaalinteeda iyo waxaasoo dhan asagaa laga rabaa hadduu wax cuno inuu wax siiyo haddii uu wax xirto inuu wax u xiro meel fiican inuu dejiyo isagaa laga rabaa ayadana waxaa laga rabaa inay ninkeeda ateecdaa laga raba oo amarkiisa ay qaadato oo gurigiisa cid uusan u idmin aysan soo gelin gooshiisa aysan cid kale ku fadhiisin biduuni idnihi waxaa la rabaa waxyaabaha xuquuqdaho iyada lagu leeyahay inay ilaalido marka sidaa iyadana iyada ay waajib ugu tahay xuquuqda ninka inay ilaalido oo kalaa ayaduna waxay uleedahay oo ninka waajib waxa ugu ah xuquuqdeeda inuu ilaaliyo saas waa ayadda macnaheedu walahunna waxaa u sugnaaday gabdhihii milu ladii kii oo kale calayhina iyagoo korkooda ahaaday bilmacruufi ugu sugnaaday walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhina gabdhaha korkooda darajatun daraja usugnaatay waa ka fadli badan ilahi wuxuu leey subxaanahu watacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim ilaahi subxaana watacaala dumarka ragga dumarka u ka fadilay fadilidii alla subxaana watacaala uu fadilay oo u kala dheeraysiiyey rag iyo dumar iyo in raggu ay yihiin kuwii gabdhaha iyagu quudinayey oo xoolahooda bixinayey markay guurso tagaanba ninka hawsha laga rabo markii laisguursaaba qofka dhibku haystahi waa ninka gabadha gurgey iska joogta wixii ninku u keenay isku cilaamine isku sharaxe isku dahab ahaan u xidhane waa iska diyaargaroobay bes mayrasho iyo qubays iyo istirtir iyo isdiyaarin dhinacaasa ay ku mashquulshantaha meesha ninku maantoona uu fakersan yahay xoolaha isaga laga rabo xoolihii arooska xoolihii meherka waxyaabahaasoo dhan laga rabo biilka hadhow laga rabo walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhina gabdhaha korkooda darajatun daraja usugnaatay waa mubtada waay khabarkeedu lirijaali daraja iyo fadli iyo dheeraad ayaa usugnaaday ragga wallahu allana casiizun waa mid adag oo xakiimun xikmad badan darsigeennuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq